ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta ah marka laga rabo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa lix iyo labaatanka bisha sagaalaad sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda jiriyada qodobada ah maanta oo arbaco ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah tobannaan ruux oo shuhada iyo dhaawac ku noqday duqaymo ay saacadihii lasoo dhaafay yuhuuddu ka geysatay marinka khaza maleeshiyaadka xuutiyiinta ah oo ku dhawaaqay inay duqeeyeen mid ka mid a xarumaha milatariga yuhuudda ah ee ku yaalla dhulka ay gumaystaan dab sababay khasaarooyin kala duwan oo weli ka holcaya dalka kuuriyada koonfureed xukuumadaha kiyeef iyo moskow oo isdhaafsaday weerar kala duwan oo dhanka cirka ah halkee ayay marayaan wadahadallada u dhexeeya yukrain iyo ruushka sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan mid ka mid a culummada dalka afghanistaan oo farriin kulul u diray madaxda carabta ee indhaha ka daawanaya gumaadka lagu hayo muslimiinta khaza ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaage qodobadaasoo idil ku hordhoweeyaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya barnaamijka wuxuuna noqonayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
aad baad u mahadsan tahay maalintii sagaalaad oo xidhiidh ayuu soconayaa dullaanka ciidamada gumaystaha yuhuudda ay mar kale ku qaadeen marinka khaza waxaana saacadii lasoo dhaafaya maanta marinka khaza ka dhacay duqeymo xooggan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada raxanka daran ee sainada waxaana duqeymahaasi ay sababeen khasar iskugu jira dhimasho iyo dhaawac meelahay duqeymaha ugu xoogan ka dhaceen subaxnimadii hore maanta waxaa ka mid ah xerda jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza laba duqeyn oo aad u xoogan ayay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen guri ku yaalay xeradan waxaana ku sheeday siday warar ku tilmaamayaan ilaa iyo koo iyo toban ruux oo shacab ah kuwaasoo shan ka mida ay carruur yihiin sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqin mid a lamid ay ka fuliyeen guri ku yaala magaalada khanyunis ee dhacda koonfurta marinka khaza goobjoogayaal ku sugan magaalada ayaana waxay sheegayaan in halkaas ay ku shahiideen laba ruux oo rag iyo dumar kale ah isku sawada duuba duqeymaha ay ciidamada yuhuudda fuliyeen saacadii lasoo dhaafay waxaa ku shahiiday in ka badan soddon iyo kow ruux oo shacab ah halka ay dhawci kala duwan soo gaareen kuwa intaa ka badan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay duqeeyeen mid ka mid ah xarumaha milatariga yuhuudi ee ku yaala dhulka ay gumaystaan kooxda xuutiyiinta ee dacminta xooggan ka helaya dowladda shiicada ee iiraan islamarkaana ka dagaalanta dalka yemen ee dhaca qaaradda aasiya ayaa waxay shaaca ka qaadeen saacadii lasoo dhaafay ay fuliyeen howlgalle kala duwan oo ay sheegeen inay ku beegsadeen magaalada talaabiib ee caasimadda ka dhigtay maamulka gumaystaha yuhuudda iyo weliba markabka diyaaradaha xambaare ee leedahay dowladda maraykanka kaasoo loo yaqaano hari turman kuna sugan badda cas afayeenka kooxda xuutiyiinta yaxyaa sariic ayaa waxa uu sheegay in duqin loo adeegsaday diyaaradan duulyalayn ay ciidankooda ka fuliyeen xarun milatari oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin mandiqada yaafa ee ku taala magaalada talaabiib asariic ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in weerarka ay ku beegsadeen ciidamada yuhuudda uu sababay khasaare kala duwan islamarkaana waxay la soo gaareen xubniyaalkaasi ku sugnaayay ka tirsan maamulka yuhuudda yaxyaa sariic afayeenka kooxda xuutiyiinta ayaa wuxuu sidoo kale ku goodiyey inay sii wadi doonaan weerarada nawciga ay ku bartilmaamidsanayaan masaalixda maamulka yuhuudda iyo dowladda maraykanka ma jirto wax warar oo ilaa iyo hadda ka soo baxay maamulka gumaystaha yuhuudda iyo xukuumadda washington oo ku aadan weerarada uu sheegay afayeenka xuutiyiinta inay ku bigsadeen magaalada talaabiib iyo markabka diyaaradaha xambaare ee loo yaqaan haari turman islamarkaana uu leeyahay maraykanka weeraradan ayaa ku soo aadayaa xilli saacadii lasoo dhaafay maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka taliya qaybo ka mida waddanka yeman ay sheegeen in toban duqeen oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka ay waxyeelayeen dadka shacabka islamarkaana uu halkaasi ka dhashay khasar iskugu jira naf iyo maalintaba si kastaba tan iyo shan iyo tobankii bishan ee gabagabada ee maarso waxay diyaaradaha maraykanka duqiimaan loo meeldayn ka fulinayeen gobollada dalka yeman iyagoo ku handucoonayeen ay kaga jawaabayeen weerarada xuutiyiinta ee la bigsadeen markabka diyaaradaha xambaaray haari turman kaasoo ku sugan badda cas dab sababay khasaare kala duwan ayaa weli ka holacaya dalka kuuriyada koonfureed iyadoona ay jiraan dhimasho iyo dhaawac wararka ka imaanaya dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya inuu dabaado xoogan ka kacay keen weyn oo ku taala koonfur bari dalkaasi iyadoona uu halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dabkani waa mid aad u xoogan ayaa lagu waramaya inuu si aad ugu fiday inta badan keymaha wakaalada wararka ee faransiiska ayaana waxay sheegaysaa in daminta dabkan ay ka qayb qaadanayaan gawaarhada dabdemiska iyo weliba diyaaradaha nooca qumaadiga u kaca waaxda ammaanka ee dalkaas ayaa waxay sheegtay in deminta dabkan ay ka qayb qaadanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna tilmaamtay in goobta uu dabka ka kacaya iskugu yimaadeen shan kun oo ruux siddeetan iyo toddoba diyaarad oo ah nooca qumaadiga u kaca iyo sidoo kale boqolaal ka mid ah milatariga iyo booliiska waxayna dhammaantooda ku dadaalayaan deminta dabka si uu yaraado khasaaraha ayay tiri waaxda ammaanka ee dalka kuuriyada koonfureed warbaahinta gudaha dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaysa in dabkan ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa afar iyo labaatan ruux halkay jiraan kuwo kaleo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan mas-uul ka tirsan waaxda ammaanka ee dalka kuuriyada koonfureed oo la hadlay wakaalada wararka ee faransiiska ayaa waxa uu sheegay inay dhaawacmeen lix ruux oo u dhashay dalkaasi mas-uul kaleo isna ka tirsan booliiska ayaa waxa uu sheegay inay jiraan tobannaan ruux oo dhimasho iyo dhaawac ah madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa isna waxa uu sheegay in maamulka dalkaasi ay ku howlan yihiin badbaadinta dadka ku jira keymaha isagoona tilmaamay in dabkani uu yahay midkii ugu xoogan ee ka kaca keymaha wuxuuna intaa ku daray inuu sababay khasaare aad u xoogan islamarkaana uu baabiiyey dhul dhan shan iyo toban kun oo higtar si kastaba waxaa muddooyinkii dambe caalamka ku soo badanayay musiibooyinka gubashada afar iyo labaatan saac gudaheed ayayna warbaahintu warinaysaa inuu waddamo kala duwan ka kacay dab sababay khasaare xoogan ugu dambayntii xukuumadaha kiyef iyo moscow ayaa isdhaabsaday weeraro kala duwan oo dhanka cirka ah xilli magaalada riyaad uu ka socdo wadahadal la xidhiidha dagaalka wasaaradda dagaalka ee dowladda ruushka ayaa waxay shaaca ka qaaday in habeenkii xalay burburisay ilaa iyo sagaal diyaaradood oo ay xukuumadda kiyef ku soo weerartay gudaha dalkeeda war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaana lagu sheegay in nidaamka difaaca hawadu ku guulaystay burburinta sagaal diyaaradood oo ah kuwa aan dooliyaal lahayn islamarkaana laga leeyahay dhanka yukrain waxayna intaasii raacisay in shan ka mid ah diyaaradahan lagu burburiyey gobolka belgrod halka labo kalena lagu burburiyey gobolka kuriski labada soo hartana waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka in lagu burburiyey badda madow korkeeda wasaaradda dagaalka ee ruushka waxaa keliya ay sheegtay tirada diyaaradaha aan dooliyaha layn ay burburisay balse maysan xusin tirada diyaaradaha ay xukuumadda kiyef habeenkii xalay ku soo weerartay dowladda yukrain ayaana dhankeeda waxay sheegtay in ciidamada cirka ee dowladda ruushka ay habeenkii xalay dalkeeda ku soo weerareen in ka badan boqol tobaniyo toddoba diyaaradood oo ah kuwa aan dooliyaha lahayn war ka soo baxay maamulka kiyef ayaana lagu xaqiijiyey inay soo dhideen konton iyo lix ka mid ah diyaaradahaasi tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo waddanka sacuudi carabiya uu ka soconaya wadahadal lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka dabadheeraada ee ka dhexeeya dowladaha ruushka iyo yukrain xukuumadda washington ay u hogaamiyen ninka lagu magacaabo donald trump ayaana waxay ku dadaalaysaa inay meesha ka saarta caqabadaha heshiiska ku horgudboon puutinna ay ku qanacso inuu heshiiska aqbalo
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ah ayaan isla maraynaa markaana mid ka mida culummada ah dalka afghanistan ayaa fariin kulul u diray madaxda carabta ah ee indhaha ka daawanaya gumaadka lagu hayo muslimiinta khaza almowlowi cabdilxaq xamaad oo ka mid ah culimmada ah iyo ducaadda muslimiinta ee dalka afghanistan ayaa jeediyey kelimad maqal iyo muuqaal ah oo ku socota madaxda carabeed ee qaybta ka ah dhibaatada sanad iyo barjarsatay ee yuhuuddu ka hayaan muslimiinta khaza ugu horrayn wuxuu shiiqu bogaadiyey muslimiinta khaza iyo dhallinyaradooda cadowga yuhuudda la dagaalamaya isagoona u sheegay in sabarkooda aanu hadur noqon doonin iyagana looga baahan yahay inay sabraan keligoodna aanay ku ahayn dagaalka muslimiinta afghanistanna ay garabkooda taagan yihiin madaxda carabta ayuuna ku eedeeyey inay diintooda ka tageen cadowga yuhuuddana ay gacal ka dhigteen isagoona ugu baaqay inay ka toobad keenaan falkaas guracan ee ay ku jiraan
الحمد لله ناصر المستضعفين وقاهر الجبابرة والمتكبرين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المجاهدين وقدوة الصابرين وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أهل غزة الصامدة ويا حصن العزة ويا رأس الحربة في زمن الذل والمهانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله عليكم تتنزل وثبات الله يحيط بكم وصبره الجميل يتغشاكم ونصره الموعود يطرق ابوابكم نعلم ان البلاء قد اشتد وان الجراح قد نزفت وان القتل والتشريد قد طغى واستطال ولكنكم والله على ثغر عظيم وعلى رباط مبارك وما يصيبكم من جوع او خوف او قصف او ترويع الا وهو رفعه لكم وتثبيت لاقدامكم وتكفير لذنوبكم واعداد لنصر قادم باذن الله يا اهلنا في غزه اثبتوا وصابروا ورابطوا فان الله مع الصابرين اعلموا انكم لستم وحدكم وان اخوانكم في افغانستان على قلب رجل واحد معكم يحيون بالامكم ويفرحون بثباتكم ويغضبون لغضبكم والله ما نسيتم وما غبتم عن دعائنا وما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا احتميتم بخندق الا وكنا معكم بقلوبنا وارواحنا والسنتنا حبسنا العذر وقيدتنا الحدود ولكن دعاؤنا سهام في جوف الليل ونصرتنا قادمه باذن الله وكما خرج المحتل الامريكي من افغانستان مذلولا بعد عشرين سنه من القتل والحرب والاحتلال فكذلك سيخرج هذا المحتل اليهودي من فلسطين مدحورا مقهورا لا يسمع له صوت ولا يرفع له رايه ان ذلك على الله يسير اما انتم يا حكام العرب الذين تفضلتم دنيا غيركم بدينكم وطبعتم مع عدو الله وعدوكم وركضتم خلف سراب السلام مع سفاحي الاطفال ومغتصبي الارض اتقوا الله في انفسكم اتقوا الله في امتكم اتقوا الله في دينكم وارجعوا الى رشدكم وعودوا الى خندق الحق ان كنتم تعقلون اما تعلمون أن المال الذي تمدون به عدو الله هو وقود لقصف غزة أما ترون أن نفطكم صار دما في عروق الدبابات الصهيونية يا حكام العرب مليارا مسلم غاضبون من صمتكم وهذه علامة على غضب الله عليكم لا سمح الله يفترض أن تكونوا قادة الأمة ولكن الأمة في عهدكم بلغت ذلا غير مسبوق أهل غزة ونساؤها وأطفالها أخطر من الصهاينة حتى تفضلوا عدوكم على إخوانكم غزة تنزف وأنتم تغلقون الأبواب وتمنعون الرجال من النصرة إن عجزتم عن وقف هذا الطاغية فافتحوا الحدود ودعوا الأحرار يؤدون واجبهم ألا تسمعون صراخات النساء وأطفال غزة؟ ألا تعتقدون أن الله يسمع ويسجل كل ما يجري في غزة وستسألون عنها يوم القيامة فلماذا لا تستيقظون وتنصرون إخوانكم ألا ترون أن هذا المجرم يوسع وحشيته يوما بعد يوم ويفتح فمه في كل مكان كالكلب المجنون ويتحدى قيادتكم واستقلالكم فماذا تنتظرون يا قادة الأمة أجمعوا كلمتكم على الحق وكونوا كالبنيان يشد بعضكم بعضا وإن لم توقفوا هذا السفاح فغدا سيأكلكم أنتم الدنيا فانية وسترحلون كما رحل من كان قبلكم فعودوا إلى الله وانقذوا الأمة وإلا فالموعد يوم تسألون أمام الله وما ربك بغافل عما تعملون يا أهل غزة إنكم في عين الله وتحت نظره فاصبروا وصابروا ورابطوا وتيقنوا أن النصر آت ولو طال الطريق وبشراكم يا أهل الرباط فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وأنتم بإذن الله منهم ونسأل الله أن نلحق بكم وأن نكون من ورائكم على درب النصر والتمكين اللهم انصر أهل غزة وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل يا قوي يا متين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaage weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan halkee ayay marayaan wadahadallada u dhexeeya ruushka iyo yukrain waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye wadahadallo u dhexeeyey maraykanka iyo ruushka ayaa isniintii ka bilowday sacuudiga si ay uga wada hadlaan suurtagalnimada in xabajoojin dhinaca laga gaaro dagaalka saddex sano jirsaday ee ka holciyey dalka ukrain iyadoo ruushka iyo ukrain ay isniintii isweedaarsadeen weeraro dhulka ah iyo eedeymo siyaasadaysan kooxa matalayay maraykanka iyo ruushka ayaa kulan albaabada u xirnaayeen ku yeeshay hotel ku yaala magaalada riyaad halkaasoo laga soo saaray suurtagalnimada in dib loo soo nooleeyo heshiiskii badda midow ee sanadkii kii hadda waxaan sugaynaa natiijada kasoo baxda kulanka maraykanka iyo ruushka ayuu yidhi sarkaal magaciisa qariyey oo ka tirsan wafdiga ukrain kaasoo la hadlay dhowr warbaahin isagoo rajeeyey inuu kulan kale la yeesho maraykanka wadaxaajoodayaashaasi ka socday maraykanka ayaa ka shaqaynayay hindisaha in xabajoojin dhinaca ah laga hirgeliyo ukrain iyagoo la kulmay wakiilo ka socday ruushka ah oo ku sugnaa sacuudi carabiya maalinun kadib markii ay wadahadallo goonigooni ay la yeesheen fariiqa ka socday ukrain kiev iyo moscow ayaa ku heshiiyey xabajoojin xadidan kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu la hadlay hogaamiyaasha labada dal laakiin labada dhinac ayaa soo bandhigay aragtiyo kala duwan oo ku aadan waxa bartilmaameedyada ay tahay in laga mamnuuco inkastoo aqalka cad uu sheegay in tamarta ah iyo kaabayaasha lagu dari doono heshiiska balse kremlinka ayaa ku dhawaaqay in heshiiska si uu mugdi ku jiro u tixraacayo kaabayaasha tamarta halka madaxweynaha ukrain valadimir selonski uu muujiyey rabitaankiisa in weerarada laga ilaaliyo jidadka tareenada ah iyo dekadaha wadahadallada shalay ka furmay sacuudiga ah ayaa la filayaa in looga hadlo qaar ka mid ah is-afgarawaagaasi iyo soo kale suurtagalnimada in la hakiyo weerarada badda midow si loo sugo badqabka maraakiibta ganacsiga ee marhalkaasi wakaalada wararka ee ruushka t a s s ayaa sheegtay in wakiilo ka kala socday maraykanka iyo ruushka ah ay shalay ku kulmeen magaalada riyaad ee caasimada sacuudiga kulankaasi ayaana waxaa ka horreeyey kulano axadii kooxaha ka socday dowladaha maraykanka iyo ukrain ay ku yeesheen magaalada riyaad la taliyaha madaxweynaha ukrain sarhiyaloshenko ayaa sheegay in wafdiga ay shalay ku hareen magaalada riyaad ayna filayaan inay mar kale la kulmaan maraykanka dhankiisa gregor christian oo ah nin ruushka uga qayb galay wadahadallada ayaa shalay u sheegay wakaalada wararka interfax in wadaxaajoodyada ay u socdaan hab cusub isagoo intaasi ku daray in ergada maraykanka iyo ruushka ay fahmeen midba midka kale aragtidiisa dhinaciisa steve wetkof ergeyga gaarka ee trump ayaa saadaaliyey horumar dhab ah oo laga gaaray wadahadalladaasi isagoo intaasi ku daray in joojinta colaada labada dal ee ka dhankaa badda madow ay si dabiici ah uga turjumi doonto xabad joojin dhammaystiran oo ay ka gaaraan labada dal ay diriirtu u dhexayso waa ruushka ruushka iyo ukraine markii ay wadaxaajoojyadu bilowdeen salniskii oo waraysi siiyey majalada time ayaa yidhi madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu tanaasul ka heli karaa dhigiisa ruushka haddii uu rabo sababtoo ah waa qofka keliya ee uu ka baqo madaxweynaha ruushka valadimir putin waa sida uu hadalka u dhigaye madaxweynaha ukraine ayaa intaasi ku daray in trump uu ka laabtay iskudayii ukraine ee ahaa inay ku biirto gaashaanbuurtaneeto isagoo dhanka kale xusay inuu soo dhoweynayo kusoo laabashada ruushka ee dowladaha ku bahoobay ururka g n silniski ayaa sheegay in tan iyo koob iyo tobankii maarso ay jirtay soo jeedin ku saabsan xabajoojin suruud la-aan ah oo la gaaro taasoo mar hore ay ku istaagi kareen weerarada laakiinse waxa uu ruushku ku eedeeyey inay iyagu yihiin kuwa sii wada colaada waxauu intaasi ku daray in saaxiibada ukraine ee kala maraykanka yurub iyo kuwa kale ee adduunka ay tahay inay kordhiyaan cadaadiska ruushka si uu u joojiyo weeraradaasi isagoo ku nuuxnuuxsaday in ukraine ay albaabada u furtay soo jeedinta trump ee ahayd in la saxiixo badjoojin buuxda oo soconaysa soddon maalmood afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha goe jakuan ayaa beeniyey wararka sheegaya in shiinaha laga yaabo inuu ciidamo nabad ilaalina u diro ukraine si ay u fuliyaan heshiis kasta oo nabadeed oo ay gaaraan labada dhinac waxaan xaqiijinaynaa in warbixinta ku saabsan arrintaasi ay gebi ahaanba been tahay mowqifka shiinaha ee xiisada ukraine waa mid cad oo joogto ah go-a ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay golayaashiisa waxaa xusid mudan in shiinaha uu ruushka u fidiyey xaddi ganacsi oo saliidda ah iyo kheyraad kale oo dabiici ah taasoo qayb ka ahayd taageero diblomaasiyadeed oo ugu muujiyey dagaalka uu ruushka kula jiray wadamada reer galbeedka inkasta uusan siin wax xub ah ama ciidamo ah si kastaba ha ahaatee shiinaha ayaa xiriir dhowla leh kuuriyada waqooyi oo horey ciidamo ugu dirtay ruushka si ay uga barbar dagaalamaan milatariga dalkaasi taasi oo laga dheehan karo garab istaaga uu shiinaha u muujiyay ruushka xafiiska xeerilaalinta ee kiyev ayaa ku dhawaaqay in gantaalka uu ruushku ku weeraray magaalada sume ee waqooyi bari ukraine uu sababay dhaawaca lixdan iyo shan qof oo yukraaniyiin ah taasi oo sii xoojinaysa dagaalka u dhexeeya labada dhinac kadib markii xabajoojin soddon maalin ah loo soo jeediyey ruushka iyo ukraine cadow waxay gantaalo ku rideen xaafado ay dadka ku badan yihiin oo ku taala sumiya ayuu yidhi xafiiska dacwad oogaha maxalliga ah isagoo intaasi ku daray lixdan iyo shan qof ayaa ku dhaawacmay oo ay ku jiraan afar iyo toban carruur ah weerarkaasi ayaa sidoo kale waxa uu burburiyey guryo iyo goobo waxbarasho koosimaha duqa magaalada artimokobsa ayaa horey u sheegay in weerarkaasi uu waxyeelo gaarsiiyey mid ka mid ah isbitaalada magaalada maamulka gobolka ayaana soo bandhigay muuqaalo muujinaya dhismayaal dhaadheer oo burburay iyadoo uu qiiq iyo uuro madow ay ka baxaysay goobihii la beegsaday muuqaalada ayaa sidoo kale muujinaya burburka soo gaaray garoon lagu ciyaaro kubadda kolayga iyo waaxda debdemiska ee ukraine oo ku howlan deminta dabkaasi shirkadda tareenada ukraine ee lagu magacaabo ukreisnestia ayaa ku dhawaaqday inay la kulmayso weeraro ballaaran oo dhanka internetka ah iyadoo intaasi ku dartay inay ka shaqaynayso sidii ay u soo celin lahayd nidaamkeeda shaqo saacado gudahood shirkadda ayaa xaqiijisay in weerarka uusan saameyn ku yeelan isku socodka tareenada iyo jadwalka u degsan dhaqdhaqaaqa tareenada laakiin uu carqaladay nidaamka booscelinta elektroniga ah shirkaddu waxay intaasi ku dartay in wadooyinka tareenadu ay weli shaqaynayaan inkastoo weerar kale lagu hayo kaabayaasha dhaqaale waxayna shirkaddu carabka ku adkaysay inay howlaheeda shaqo aysan joojin karin iskuday kasta oo burcadka internetka ay kusoo qaadaan dhinaca kale ciidamada gaarka ee ukraine ayaa ku dhawaaqay inay afar diyaaradood ee kuwa kumaatiga u kaca ay ku burburiyeen gobolka belgorod ee dalka ruushka iyagoo adeegsanaya qalabyo cusub oo gantaalo ah oo uu maraykanku ugu deeqay daafurka nidaamka gantaalada ay dhaqdhaqaaqoodu sarreeya ee uu maraykanku farsameeyo kuwaasoo ay ukraine u adeegsatay dagaalka ay kula jirto ruushka ayaa saameyn weyn ku yeeshay horu socodka ciidamada ruushka wasaaradda difaaca ee ruushka ayaana dhankeeda ku eedeysay ukraine inay sii hurinayso dagaalka iyadoo beegsi joogta ay ku hayso kaabayaasha tamarta ee ruushka wasaaradda ayaana bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ukraine ay weerar ku qaaday kaabayaasha nidaamka dhuumaha caalamiga ah ee loo yaqaano caspian beben ee ku yaala gobolka karsndor waxay intaasi ku dartay wasaaraddu in weerarka loo adeegsaday daroniska ay iska caabiyeen ciidamada ruushka iyadoo xustay in ukraine ay soo kale fulisay weeraro lagu qaaday kaabayaasha tamarta ee ruushka dhinaca kale wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa dhankeeda sheegtay inay iska caabiyeen laba boqol labaatan iyo toddoba diyaaradood oo aan duulyo lahayn oo ay habeen hore ciidamada ukraine kusoo weerareen gudaha ruushka afhayeenka kremlinka demi beskov ayaa sheegay in milatariga ruushku ay fuliyeen amarkii uu bixiyey madaxweynahooda valadimir putin ee ahaa in muddo saddon maalmood ah la joojiyo weerarada lagu beegsanayo xarumaha tamarta afhayeenka ayaa ukraine ku eedeeyay inay carqaladaysay qeyb ka mid ah xabajoojinta iyagoo weeraray xarumaha tamarta ee ruushka oo ay ku jirto xarun lagu farsameeyo kiimikooyinka sida gaaska ee ku taala suusha ee gobolka kurska ee ruushka dhinaca kale shaqaalaha guud ee ukrein ayaa diiday eedeymaha ay usoo jeediyeen madaxda moscow iyagoo ku eedeeyay milatariga ruushka inay ka dambeeyeen qaraxii saldhigga tamarta ee ukrein isku soo wada duubay wadahadallada u dhexeeyay ruushka iyo ukrein ayaa weli ah mid cakiran taasi oo ay ugu wacan tahay weerarada laayaanka ay labada dhinac isku weerarsanayaan ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله